بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay mowduuceennii taxanaha ahaa iyo aan ka digtoonaanaa waxyaabaha aan ka digtoonaanayno waxaa ka mid a xasadka qofku inuu qof kale walaalkiisa ku arko nicmo uu haysto oo uu markaa jeclaysto in nicmadaasi ka tagto oo isaga ay kusoo wareegto mowduuca xasadka ayaa noo socday haddana waa qeybtii labaad oo isla mowduucaas ah marka waxyaabaha uu rasuulku sheegay sal sl waxaa kamid a in yahuudda ay muslimiinta ay xasdaan yahuudda idinkuma xasdin buu leeyahay wax sida idinkuwa xasdeen salaanta iyo tacmiinka yani assalaamu calaykum iyo aamiintii salaada lagu lahaa marka asbaab fara badan buu leeyahay xasadku waxaa kamid a uun coleytankaas iyo baqdaagaas marka haddaadan wax dhibin waxaa dhici karta badanaa in aan lagu xasdin xasadka waxaa kamid ah asbaabaha keena isweyneysiinta oo qofki marka wuxuu leeyahy qofkaas waxaas muxuu helo muxuu waxaas marka u gaaray iyo wax noocaas oo kale ah marka yani waxaa xasad keeni karaa in qofkii alla uu nicmo siiye laftiisa uu ku faano oo uu laftiisu kor isu qaado taas xasad keenta marka qaarkood marka dadka in la iska weyneysiiyaa iyada lafteedu mushkili keentaa isweyneysiintaasina wax banaan maba ahaba marka layaabid wax lala yaabana way keentaa xasadka waa taana ah ay leeyihin rususha alle ma antum ilaa basharu mitluna idinku bashar annagoo kalaa tihiin abacata allahu bashara rasuula alla muxuu soo saaray bashar oo rasuul ah nabiyullahi muusa iyo haaruun maxay ku yidhaahdeen anu'minu libasharayni mitlna laba basharoo annagoo kalaa yaan u rumaynaynaa waqowmumaa lanaa caabiduun iyadoo anagi aadna loo weyneynayo marka say macnaha alla agtiisa macnaha rasuulnimo u gaari karaan bay leeyihin nubuwadii iyay u diidan yihiin madaxtinimo jacaylku iyo sharaf jacaylku isaguna wuxuu kamid yahay waxyaabaha xasadka keena qof baa wuxuu rabaa in maaragtay fani funuunta kamid a aan isagoo kale la arag oo aada loo ammaano marka qof kale inuu macnaha meesha soo galo yuu diidaya markaasu wuxuu tamaninayaa in nicmadaas ay ka zuusho marka yahuuddu maxay u diideen rasuulka sal sl inay rumeeyaan iyagoo garanaya inuu rasuul alle yahay madaxtinimadii ay haysteen inay dhaafto ay ka baqaayeen sidoo kale ninkii hiraqle aha oo reer ruum madaxda u ahaa markii uu yaqiinsaday inuu nebi maxamed sal sl rasuul uu yahay ma aanu rumaynin sababta madaxtinimadii uu qoladiisa ku haystay yuu macnaha ka baqay inay dhaafto waxyaabaha xasadka keen waxaa ka mid ah qofka naftiisii aada u xun oo khabiis ah oo sharta aada u jecel marka xasadku waa xaaraan culamada islaamku waa isku waafaqsan yihiin oo waa ijmaac wax maaragtay khilaaf ku jira maaha in qofkii maaragtay alla nicmo uu siiyey nicmadaas inay ka tagto aada jeclaato waa xaaraan waa masalo laisku ijmaacsan yahay marka waxaa xoogaa xasadkii shabaha oo marka qaarkood lagu qaldaa waxaan maaragtay soomaalida qaarkood ay yidhaahdaan majeerasho oo qibdada la yidhaahdo macnaha qofku wuxuu jeclaanayaa in waxa qofkaas u haysto oo kale uu helo laakiin ma jecla in qofkaas walaalkiisa wixii uu waayo marka laa xasada ilaa fitnatayni waa qibdadii ma ogtaha majeerasho ma jirto ilaa uun laba maogiye qof alla uu qur-aankii baray oo yani habeen iyo maalinba akhrinaya markaasaa qof dariskiisa maqlay wuxuu yiri alla maaragtay laysiin lahaya waxa qofkaas la siiyey oo kale oo waxa uu camalka uu samaynayo kale aan samayn lahaa iyo qof alla uu xoolo siiyey oo xoolihii ku bixiya xaqa markaasu wuxuu leeyahay alla haddii aan maaragtay haysan lahaa wax hebel uu haysto oo kale oo waxa uu samaynayo oo kale aan samayn lahaa taasoo kale marka maaha mid la diidan yahay maaha marka qofka muminka ahi dadka ma xasdo nicmo alle uu siiyey kama xasdo oo ma jeclaado inay macnaha ka tagto nicmadaas marka waxyaabaha kugu bixinaya inaa xasad iska dhaafto waxaa ka mid ah adiga unbaa isdhibaysidba oo diinkaadii baad maaragtay baabi'inaysaa xukunka alle uu xukumay baad maaragtay karaahsatay wixii alle uu dadku u qeybiyey baad dhibsatay markaasi wixii kula xumaadeen oo tawxiidkii bay marka xoogaa maaragtay taas dhib gaarsiinaysaa iimaankaadii iyo dhib gaarsiinaysaa intaasaa dhib kugu filan adduunye ahaanna waad ku dhibtoonaysaa xasadka oo cadaab aad la kulmaysaa iyo maarata diiqad sababto dadka aad adugu necab tahay nicmo la-aan noqon maayaan adduunkan alla nicmo unbuu siinaya markaas adugu markasta marka cadaab ku jiraysaa markaad nicmo ku aragtaba marka waxaas waa in laga weynaado yani xasadkaadi adiga aad xasadana nicmadaadi ku zuuli mayso kii aad xasdaysana waa isagaa faa'iido qaba adduunye iyo maaragtay aakhiraba oo diin ahaan macnaha yani waa qof la dulmiye gaar ahaan maalinaha xasadkaada hadduu gaaro hadal iyo ficil xamasho iyo durid iyo maarata ceebihiisa la sheego iyo dee marka waa adoo hadiyad siinay sidoo kale qofkii marka aada necbayd marka naftaada cado u noqotay adoo isla qof kalead cado u tahay marka waxyaabaha xasadka lagula diraro waxaa ka mid a inuu qofku mutawaadic uu noqdo oo kibirka iska dhaafo oo qofkii uu xasdaayay laftiisa uu isku dayo inuu macnaha u tawaaduco oo uu faaniyo oo muujiyo inuu ku faraxsan yahay nicmada alla siiyo oo markaas waxaa maarata dhici karta in wax iska bedelaan qofkii qalbigiisa kii xasadkii xagga maarata qumayeysiga wax noocaas oo kale ahaana waa un alle in laga magan galo ee allana laga baqo oo maaragtay amarkiisa iyo nahyigiisa la ilaaliyo wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduum shay-a haddii aad sabar la timaadaan allana ka baqdaan kaydkooda iyo dhagartooda iyo makrigooda waxba idinka dhibi maayo alla uu yiri kuwii gaalada ah hana ku mashquulin inaad maaragtay kii ku xasday aada dhibto sabarkaasaa wax walba daawo ugu filan kadibna alla tala saaro wixii aadan awoodin oo dadka dhibkooda ah tawakulkaas yaa alla kaaga difaacaya waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu qofkii alla tala saarta alla waa uu ku filanya qofki alla marka uu ku filaadana dee cadow muxuu ka qaadi karaa marka xasadka waa inaan lagu mashquulin qofku xasadka yaan ku mashquulin qalbigiisa ha ka tirtiro yaanu milacsanin qofkii la xasdaya laftiisuna maarata yuusan aada ugu fekfekerin waxaas wax khayr la un ha ka shaqeeya ha ku fekero cibaadada alle ha lagu dadaalo ikhlaaskii camalka ha lagu dadaalo toobadii qofku maaragtay ha ku dadaalo haddii qofku marka dunuubtiisa uu ka toobad keeno taas waxay noqotaa sabab in maaragtay xasadkii alle uu ka fogeeyo teeda kale ixsaan dadka in loo sameeyo run lagula dhaqmo taasina waxay keentaa in beladii laga xijaabo qofkii ku xasda laftiisa ixsaan aad u samayso way bedelaysaa qalbigiisa bedelaysaa isaga laftiisa isbedelaya idfac bilatii hiya axsanu tii wanaagsanayd ku bedel baa lagu leeyahay wixii xumaan lagu geystay faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu weliyun xamiim kii adigaiyo asaga cadaawa idiin dhexaysay wuxuuba u ekaadaa arrintu isu bedeshaa inuu yahay sokayo la jecel yahay oo qariib ah taasna marka dadka sabraa maaragta la siiyaa sidaa lagu sheegay allana maaragtay ku mashquul oo tawxiidka ku dadaal waxaadna ogaataa in asbaabta alla uu isagu maaragtay musabibkeeda uu yahay adduunyadana aanay ka dhacaynin waxaanu alla doonin marka alla tala saaro oo qalbigaada ku xir yani cabsida aad waxyaabaha kale ka cabsanaysana iska jooji marka cadowgaadii wax maaragtay fudud buu kula noqonaya cabsida marka alla ku gaaryeel marka yuhuuddu maxay u diideen rasuulka sal sl inay rumeeyaan iyagoo garanaya inuu rasuul alle yahay madaxtinimada ay haysteen inay dhaafto ay ka baqaayeen sidoo kale ninkii hiraqle ah oo reer ruum madaxda u ahaa markii uu yaqiinsaday inuu nebi maxamed sal sl rasuul uu yahay ma aanu rumaynin sababta madaxtinimadii uu qoladiisa ku haystay yuu macnaha ka baqay inay dhaafto waxyaabaha xasadka keena waxaa kamid ah qofka naftiisiio aada u xun oo khabiis ah oo sharta aada u jecel marka xasadku waa xaaraan culamada islaamku waa isku waafaqsan yihiin oo waa ijmaac wax maaragtay khilaaf ku jira maaha in qofkii maaragtay alla nicmo uu siiyey nicmadaas inay ka tagto aada jeclaato waa xaaraan waa masalo laisku ijmaacsan yahay marka waxaa xoogaa xasadkii shabaha oo marka qaarkood lagu qaldaa waxaan maaragtay soomaalida qaarkood ay yidhahdaan majeerasho oo qibtada la yidhaahdo macnaha qofku wuxuu jeclaanayaa in waxa qofkaas u haysto oo kale uu helo laakiin ma jecla in qofkaas walaalkiisa wixii uu waayo marka waxyaabaha kugu bixinaya inaa xasad iska dhaafto waxaa ka mid ah adiga unbaa isdhibaysidba oo diinkaadii baad maaragtay baabi'inaysaa xukunka alla uu xukumay baad maaragtay karahsatay wixii alla uu dadku u qeybiyey baad dhibsatay markaasi wixii kula xumaadeen oo tawxiidkii bay marka xoogaa maaragtay taas dhib gaarsiinaysaa iimaankaadii iyo dhib gaarsiinaysaa intaasaa dhib kugu filan adduunye ahaanna waad ku dhibtoonaysaa xasadkii oo cadaab aad la kulmaysaa iyo maarata diiqad sababto dadka aad adugu necab tahay nicmo la-aan noqon maayaan adduunkan alla nicmo unbuu siinayaa markaas adugu markasta marka cadaab ku jiraysaa markaad nicmo ku aragtaba marka waxaas waa in laga weynaado yacni xasadkaadii adiga aad xasadana nicmadaadi ku suuli mayso kii aad xasdaysana waa isagaa faa'iido qaba adduunye iyo maaragtay aakhiraba oo diin ahaan macnaha yani waa qof la dulmiyey gaar ahaan macnaha xasadkaada hadduu gaaro hadal iyo ficil xamasho iyo durid iyo maarata ceebihiisa la sheego iyo dee marka waa adoo hadiyad siinay sidoo kale qofkii marka aada necbayd marka naftaada baa cado u noqotay adoo isla qof kale aad cado u tahay marka waxyaabaha xasadka lagula diraro waxaa ka mid a inuu qofku mutawaadic uu noqdo oo kibirka iska dhaafo oo qofkii uu xasdayay laftiisa uu isku dayo inuu macnaha u tawaaduco oo uu faaniyo muujiyo inuu ku faraxsan yahay nicmada alla siiyo oo markaas waxaa maarata dhici karta in wax iska bedelaan qofkii qalbigiisa kii xasadkii xagga maarata qumayeysiga wax noocaas oo kale ahaana waa un alle in laga magan galo ee allana laga baqo oo maaragtay amarkiisa iyo nahyigiisa la ilaaliyo wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduum shay-a haddii aad sabar la timaadaan allana ka baqdaan kaydkooda iyo dhagartooda iyo makrigooda waxba idinka dhibi maayo alla uu yiri kuwii gaalada ah hana ku mashquulin inaad maaragtay kii ku xasday aada dhibto sabarkaasaa wax walba daawo ugu filan kadibna alla tala saaro wixii aadan awoodin oo dadka dhibkooda ah tawakulkaas yaa alla kaaga difaacaya waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu qofka alla tala saarta alla waa uu ku filaya qofka alla marka uu ku filaadana dee cadow muxuu ka qaadi karaa marka xasadka waa inaan lagu mashquulin qofku xasadka yaan ku mashquulin qalbigiisa ha ka tirtiro yaanu milacsanin qofkii la xasdaya laftiisuna maaratay yuusan aada ugu fekfekerin waxaas wax khayr la un ha ka shaqeeya ha ku fekero cibaadada alle ha lagu dadaalo ikhlaaskii camalka ha lagu dadaalo toobadii qofku maaragtay ha ku dadaalo haddii qofku marka dunuubtiisa uu ka toobad keeno taas waxay noqotaa sabab in maaragtay xasadkii alle uu ka fogeeyo teeda kale ixsaan dadka in loo sameeyo run lagula dhaqmo taasina waxay keentaa in beladii laga xijaabo qofkii ku xasda laftiisa ixsaan aad u samayso way bedelaysaa qalbigiisay bedelaysaa isaga laftiisa is bedelaya idfac bilatii hiya axsanu tii wanaagsanayd ku bedel baa lagu leeyahay wixii xumaan lagu geystay faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim kii adigaiyo isaga cadaawa idiin dhexaysay wuxuuba u ekaadaa arrintu isu bedeshaa inuu yahay sokayo la jecel yahay oo qariib ah taasna marka dadka sabraa maaragta la siiyaa sidaa lagu sheegay allana maaragtay ku mashquul oo towxiidka ku dadaal waxaadna ogaataa in asbaabta alla uu isagu maaragtay musabibkeedi u yahay adduunyadana aanay ka dhacaynin waxaanu alla doonin marka alla tala saaro oo qalbigaada ku xir yani cabsida aad waxyaabaha kale ka cabsanaysana iska jooji marka cadowgaadii wax maaragtay fudud buu kula noqonaya cabsida marka alla ku gaariyeel wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين